waxbarashada waa asaaska horumarka iyo nolosha taas uu qof kasta u baahan yahay inuu helo iskaashiga waalidka macalinka iyo ardayga ayaa ah mid qayb weyn ka qaadanaya horumarka waxbarashada ee bulsho weliba qaar ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuullada ku yaala degmada dhobley ayaa faahfaahin ka bixiya waxyaabaha hoos u dhigi kara waxbarashada carruurta iyagoo islamar ahaanta aan ugu baaqi waalidiinta inay ka hortagaan waxyaabaha hoos u dhigi kara waxbarashada ubadka magacaygu waa jaamac siyaan maxamed waxaana ka mid ahay barayaasha wax ka dhiga dugsiyada degmada dhobley waxbarashadana waxaa furo u ah sideedaba wada shaqeyn joogteyn ah hadday noqoto dhanka sare oo micnaha dhanka wasaaradda iyo dhanka macalimiinta iyo maamulka iyo ardayda intaba caruurta hoosu dhaca u weyn waxaa keenaya ilmo yaryar oo hadda fasalka koowaad la keenay oo lix jir ah toddoba jir ah haday sabuurada waxaad ugu dhigtid boogi qalin mooyaane aysan agab kale haysanin marka iyada waa dhib waxaana taa iyada ugu wacan iskuulaadka dhoble waxay u qaybsamaan labo iskuulo barefad ah oo ay shakhsiyaad leeyihiin iskuulo ay dowladdu dhistay oo macalimiinta wasaaradda ay joogaan haddaa fiiriso labada iskuulo labada dhinaco waxay runtii aad u aradanyihin dhanka abga waxbarashada caruurta yaryarka ah marka midda koowaad waxaan leeyahay dhanka waxaa naga haystaa caruurta waxbarashadooda aadka ah in dhankaasi dadkaasi ay kaalintooda gabeen waxaana insha allah marka koowaad haddaynu nahay macalimiinta ka codsanayna in agabkaasi ay caruurtaasi u baahan yihiin inay helaan si ay wax u bartaan ayna la jaan qaadaan lamana noqdaan ardada kale ee caalamka wax barato magacayga haddaan ku bilaabo yaasiin cabdiraxmaan kana mid a barayaasha degmada dhobley gaar ahaan iskuulka waamo waxyaalaha waxbarashada hoos u dhaca keena oo ama caruurta hoos u dhaca ku keena inay waxbarashada ka cararaan ama ka baxaan ama imaan waayaan qodobbo fara badan haddii aan soo koobo waxaa ka mid ah deegaanka iyo meesha ay ku nool yihiin qaabka waxbarashada iyo habsami socodka ay u socoto waxaa kaloo waxbarashada inay carruurta hoos u dhacdo ama ay keenaysa inay iskuullada tegi waayaan waxaa ka mid ah duruufo dhaqaale waxaad arki kartaa waalid aan awoodinba in uu iskuulka fiigiisa iska bixiyo waalidka iyo iskuulka macalimiinta iyo maamulka haddii ay xiriir joogta ay leeyihiin iyo iska warqab joogta ay leeyihiin ardaydaas waxbarashadooda waxaan dhihi karnaa boqolkiiba boqol kor bay u kacaysaa waxaad arkaysaa iskuulka hadda ani aan joogo waalidiin qayb ka mid a ama ama ama guddiga qayb ka mid a saacad saacad noo soo booqanayso iyo waalid aan imaanayninba iskuulka aan garanayn meesha ilmahooda ay marayaan ani waxaan dhihi karaa isku xirka guud waxa ay ka dhalanaysaa inay waalidiinta iyo maamulka iyo macalimiinta isku xidhnaadaan saasaa kor loogu qaadi karaa waan dhihi karaa waxbarashada iyo tayada guud ee aqoontaba si kastaba ha ahaatee wada shaqaynta waalidka macalinka iyo ardayga ayaa kaalin weyn ka qaadanaysa horumarinta waxbarashada islamarkaana sabab u noqon karta in ardayga uu guul ka gaaro waxbarashadiisa